waxaa lagu garaacay alkaleri ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa maxaanku yidhahdaa ciidanka deegaanka dib u xoraynta la yidhaahdo awalna macawisley la dhihi jiray oo iska barbardirinaya ayaa gacan adag saaray maanta waxaynu ku soo gabagabowda guul waxaanan rabaa dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waladeerow haddaan nin jabay laga faa'iidaysan ma nin mitada ayaa laga faa'iidaysan karaa waa maya dadka soomaaliyed shabaab waa jabay ha ka faa'iidaysteen ha ka saareen dhulkooda ha israaciyeen israacin buu joogaaye israacinuu jooga ha israaciyeen waxaa mahad celin mudan oo aan rabaa inuu mahad celiyo sorry ciidamada hiil walaal khaasatan kuwa reer jabuuti ee qaraxii beledweynena runtii qayb ilbaax la ka qaatay fashiliyey gaarigii u dambeeyey toogtay asoon soo gaarin taargetkiisii ee burburiyey haddana maanta altaleyri ku garaacay oo u burburiya ciidamada soomaaliya inay si lixaadla uga adkaadaan nimanka la yidhaha argagixisada ee shabaab waa u mahad celinaya waxay naga mudan yihiin inaan u mahad celino soomaalidu waxay tidhaahdaa waa shukri calaa waajib qofkaas waajibkiisuu guto maya qof kasta oo shabaab gacan ku dhuftay waa u mahad celinaynaa khaasatan ciidanka helo walaal waa u mahad celinaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dibu xoraynta oo aan garanayno inay laba sano abaar ku jireen oo aan garanayo duruufta ay ku sugan yihiin oo aan garanayo inta bilood ay dagaal ku jireen waxaan leennahay ilaahay baa ida abaal marin kara idama abaal marin karna